berkaa ku gal baratanaa jire buugga tartanka berkaa ku gal baratanaa jire buugga tartanka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همي فيل صاحب يا رمضان مبارك من بوس كان كدوا هذا برامج كترتان قناة كراديا ورسن قيبتيس لمات وكترتان مركز سونون كوبر دونا حافظو سل إيه دار السلام بي يولي برديغان كدينون اي ايه دار السلام بي يدينون اي ايه مبا مركز يو كترتان بدونانا وريق السدحات قضب هاغنا سما فاينل كترتان قناة كراديا ورسن tartankii haddaha dhammaaday ee aan dhexay isha iyo horseed midba markaasa gudubtay oo samafaynalkan gudubtay tartamayaasha xaafadda horseed insha allah daarusalaam iyo weliba daynuuna meeba ku rajeeyay tartan xiise leh oo weliba xaafado heri tusaale naga doona in iyo habandhi ka doonaan tartanka barnaamijka waliba kuma dirartaana raadiyaha warsan ee baydhabo muujada f m c s iyo dhibisan lama magahartis mayna taabageliyaayana raadiyaha warsan iyo garab walaaloo iskaaladaayan maybaan mahanagaane iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir oo markaas su-aalo handiyaariyaayan godob haagna maamulka iskoolkaas oo macalinka ustaad abuubakar khaliif uuse su-aaloha min walba heegan leeyey waana xaafado markaas su-aalo laga tartansiiyo u isu diyaariyo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash yaan mahanagaana iyo weliba abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole oo isuna uu ka taageera naga doona lamada xaafadood oo ku mid ah oo waraaqa markaas uuna anshal tuuro doono lamada abwaan xuseen calinuur cadaani maxamed salaad maxamed deeq iyo weliba taas oo kale farsamayaqaan maxamuud gaabshiyaan mahanagaana oo barnaamijka iyoona iibnii kulnada doonaan cabdulaahi nuur aadan jaciilow muxudiin xusni iyo barnaamijka siina dirir sii doonaan iniga kaamiradda barnaamijka muuqaalgii wayba duubahaye maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele horo bulshada godobhaagna beejka raadiyaha ee facebookga warsan raadiyo wayba su'aalo oo qoraale iyo weliba barnaamijka oo dhegaysi eh nooha gabtirahaya wakhtidina dhugunsiyaalka deersiyahaye ilaal hilaal sheekh shucayb mar kale iyo ka dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka ee buureega saddexaad xaadiriyooy lamada xaafadood haddii qadka ka jiraan halow daarusalaam Hello, Radio Warsan.
halow daynuunay
Hello, Radio Warsan.
heedyada amaasiin lamada xaafadood qadka telefoonka hadarkeeyin lamlamadaygayo fursad an siiya inay markaas dareenka keejo iyo ha ka muujiyaan kaas oo ka eedan sida markaas iyo an aragaan an gudubowka wareega saddexaad ee tartankan oo iyo nasiib an helaan iniyo hanka gudubaan anka bilaabay xaafadda daarusalaam halow daarusalaam dareenka kiiking iyo weliba nambarada taageeryaalkan asiin ku weerayaan lamadaya fursad haystaan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad isku leh. Ilaahaasoo nin suurta geliyey marka in wareegiisa daadun aan gudubna. Tan kale may wahaa mayn mahad nagaane dhammaan dhagaystayaalka iyo taageerayaasha xaafadda Daarusalaam meel kasta iyo roogan. Taasoo kale mayn mahad nagaane wariyaasha garab walaal abwaanada. Taasoo kale ma Ilaahay subxaanahu wa ta'aala unku caafimaad unku tuugane agwaankan agwaan jaakol oo daryaalkunidun la sheegay inuusa markaasi hanuunsanyi may boyadan ka faraasagna in la tartagna walaaloogaana daynunay marka maylan haddii daarusalaam yada badida mayb waa daynunaya badidi haddii daynunay badidana mayba lamid ataa in daarusalaam iyo badidi marka dhegaystayaalka iyo taageerayaasha daarusalaam maylana meel kastiyo rogaan dhegaysadoo fail insha allah
heedyada amaasiin tartamayaasha xaafadda daarusalaam dareenka kijo iyo ha kooben anka mahadnage dhinaga kale may baan weereeya tartamayaasha deegaanka daynuunay halow daynuunay
Hello, Radio Warsan.
daynuunay ha dhowaada sidiisan aragtaan gudubowka wareega saddexaad isan han gudubtan iyo weliba dareenka kiikin barnaamijka isan ku qabtaan taageerayaasha nambaradaas in ku weeri koraan lama dayay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد markan kuleyd mayb mahadnagaane allah subxaana watacaala oo nin suurta geliyey intuuna adeerno wareegi sadaad ee tartan aqooneedka warbaahinta warfang marka labaad lin mahadnagaane shabakada warbaahinta warfang uga wadaad tartan aqooneedka bilo barakeysan ee ramadaan iyo walaalaha garab walaal iyo sas oo kale iskoolka diyaari su-aalo tartanka ee kawaadir primary and secondary school iyo sas oo kale min mahadnagaane iskoolka uuna beeka tartamahayna oo ridwan primary and secondary school saas oo kale min mahadnagaane gudoomiyaha deegaanka daynuunay islamada nin maadnagaane dhammaan tartamayaasha deegaanka daynuunay may sheegane lambarahan hol hariirayaan taageerayaalkaygana lambarkan kureemeynagaday furaha shan kumung afartan konton iyo sagaal furaha shan kumung afartan konton iyo sagaal furaha todoba toma iyo sagaal eber eber labaatan kow todoba toma iyo sagaal eber eber labaatan kow iyadaan mahadsantiin idaacadda warta eed iyadaa mahadsanyiin tartamayaasha deegaanka daynuunay sida iyo han koobeen lamada dayigana unaseen iyo unku faa'iidaysideen insha allah iyadaa mahadsanyiin lamada xaafadood may baan rajeeyay guul in iyo uu ka shalqaadadaan lamadiiba guulaan rajeeye nambarada eh, haddii cilad iniga teleefonka iyo ka hadalahayaan eh, ka kooya cilad eh, teleefonkaas mayba haweere kuraana waa haddii teleefonka iyo ka hadalahayaan cilad ka kooyte ma ee cabasho su-aal iyo ku goban mahnin weere koraan nambar gooni ee kaasiyaana oo cabasho haddii iyo goban su-aal ee iyo weere koraan balse haddii cilad teleefonka iyo ka hadalahayaan ka kooyte wayba haweere koraana siyeed konton soddon afar siyeeti afar siyeed konton soddon iyo afar siyeeti afar iyo haweere koraan haddii cilad iniga teleefonka iyo ka hadalahayaan ka kooyte oo eh, maynala ku faday intii su-aaladan weydina iyo nambarkaasa la hariidaan eh, cilada sheegaan haddii nambarka iyo bedeladaan nambarkaas iyo bedeladaan mar haddii su-aal la weydii eh, cilad manin sheego koraan su-aala jawaabta iyo ku sugaan intii su-aala lakiin weydina haddii cilad teleefonka ka kooyta fadlan intii su-aal lakiin weydina nambarkaasa la hariir dhiniga kale haddii su-aal cabasho ah iyo qubaan haddii su-aal cabasho eh iyo gobaan weyba markaas la hariiri kuraana teleefon nambarka ee eberli hal shan labaatan ili siyeetan siyeed konton iyo afar eberli hal shan labaatan ili siyeetan siyeed konton iyo afar iyo weere kuraan oo markaasa su-aalo macalinka hadiyaari nambarkaas usuwadada ta markaasa su-aalla cabashadii ku gobaan ku shaafi abwaalada barnaamijkan oo laga ibgaadaahaya lamuraqadooda dhiiba doogna oo ka shal qoran daarusalaam iyo weliba daynuune taageerayaasha ee lamada xaafadood yu owka bal lamada warqadood nin fura kureedna lamba xaafadda u sameeyey taageera nin sheego
daarasalaam waa daartii nabadgelyada
waayahay eeda amaansiyiin ee lamada abwaan ee jaakole mayba owka taageeranayaa daarusalaam jaakole daarusalaam yaa taageeranayey abwaan tarashna daynuunay yaa taageeranayey lamada warqadood kale e iyo b iyo ka shal qoran su-aalo ee e iyo b e yaaba ka bilaaba su-aalla warqada kow ay gobsaysa
daarasalaam
maan gobatay iyo e
su-aalo mayba ka bilaawdaase tartamayaasha xaafadda daarusalaam daarusalaam b ya ka bilaawdaase su-aalo ee muxudiin xasan maxamed xusni abdullahi eedan maasanta halo daarusalaam e daarusalaam e iyo inta ka qoran cabdullahi ah daarusalaam b halo daarusalaam b
halo radio wartan daarusalaam b dhega fura su-aali koowaad waliba nagdaase su-aal diini e waliban dhiyaase satan keehay amiirkii inka horeey ee islaamka marlamaada kanage keehay amiirkii inka horeey ee islaamka mar saddexaada kanagi keehay amiirkii inka horeey ee islaamka jawaabta sengurajaan insha allah
bartanaa jire buuga tartanka garkaa ku gal bajeecadaa halo daarusalaam b
halo radio wartan jawaabta
bismillahi rahmaani raxiim unoo e tartamayaasha daarusalaam allasay jawaabtiya mainku dhiibane waxaad iga maylelaaye cabdullaahi binu jacsh kanag
mar kale haddiinu ka nagna mayban helaata cabdullaahi ibnu jacsh sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii koowaad tartanka oo laga bilaabo tartamayaasha xaafadda daarusalaam b jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen waybu waato sax e lama dhibco daarusalaam
daarasalaam b baad bilaawatay haye ya guushana idinkaa leh insha allahu Aa, caajis iyo ece iyo hindhahana fura waswaaskana iska dhaafa su-aashana tartiib jawaabta u fiiriya ha degdegina haalka badana joojiya guushana idinkaa leh insha allah ma garateen laba dhibood hal waxaan idinku dhibay masaajidka sariib gacmay ayaan idin dhex dhigay taraawaxa dhexdiisa ko dhibcdi kale waxaan idin dhigay masaajidka ay haaji bintow laawa kabar meesha idin dhigay daarisalaam ha noolaato halo daynuna e
hello radio warsan daynunay su-aali lamaad ee tartanka uu kan diyaar garooba dhinii kale nagadaas su-aali lamaad oo diini ah waliban dhiyaasa satan kee ahay qofkii inka horeeyey ee beesada korshe ka qora laa ilaaha ila allah mar lamaada kanage kee ahay qofkii inka horeey oo beesada korshe ka qora laa ilaaha ila allahu mar saddexaada kanage kee ahay qofkii inka horeey oo beesada korshe ka qora laa ilaaha ila allah hallo daynuna e
hello radio warsan jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوع إيه أن ترتميال كديغان كدينوني سؤال الجواب فيه هوبون استدين من أغلاط أبي دائرة حجاج بن يوسف الثقفي kanak حجاج بن يوسف الثقفي sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali lamaad oo diini ah waana la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen way buwaato sax ee lama dhibco daynuunay
amuur alla xididoynunay daleeliyada dawladagaas laakiin daarusalaam daleeliyada dawladagaas ma eran jaakol kee saabtan taasi magaga magaga maskin may kee daynunay lama dhabacood daynunay lama dhabacood hoy raadiyaha rooji yarow waa yahay lamaa dhabaco isin dhiibe kasaase qof isin kasaasan ciidan kasaasan unuuna kasaan lakubon kasaa macruuf e hal dhabacood meena sin dhiibeen waa balarey ishabid de toreso umuliso ayubta lamad ishabid hal dhabacood meena sin dhigi dhabacada kale isin dhiibe kasaasana way baan dhiibey muxdin ato daynunay unluqay ama baabur kor ama bajaaj buday daynunay madi nusac kabacdi daynunay kalahdal mucdiato dhalay
hallo daarusalaam b hello radio warsan fadlan raadiyaalka gaabiya ihtizaaskii suubiyahan ama shanqartaha nagadahaytiyaanadiirahay raadiyaalka noo gaabiya hallo daynunay waa hallo daarusalaam hello radio warsan ciidan mahadsantiin daarusalaam dhiga fura su-aali koowaad oo kemistri ah welibaan dhiyaasa satan madi toban garam oo jeesta ah iyo falgal suubiyan hydrocloric acid xaaladana iyo ado cukane haddaba xisaabi muga hawada wasaqda ah heerkulsha iyo cadaadis shabiyo shan iyin tumisiyeed shalsius iyo toddobaatan ishan milimetir mercury sidayo anshal horeeyan adeegsoy falgal barabixin lamaane iyo isku dheelitir haddii lambahada marlamaada kanaga su-aalo kemistry welibaan dhiyaasa satan weliba laha daarusalaam b madi toban kilogram oo jeesta ah iyo falgal lasuubida hydrocloric acid xaaladaniyo eto cukane hataba xisaabi muga hawada wasaqda ah heerkulsha iyo cadaadis shan iyo shal iyin dumisiyeed shalsius iyo toddobaatan ishan milimetir mercury sidayo anshal horeeyan adeegsoy falgal barabixin lamaane iyo isku dheelatir haddii lambahada mar saddexaada kanage weliballaha daarusalaam b madi toban garam oo jeesta ah iyo falgal suubiyan hydrocloric acid xaaladana ata cukane haddaba xisaabi muga hawada wasaqda ah heerkulsha iyo cadaadis shana shalciyin tumisiyeed shalsius iyo toddobaata ishan milimetir mercury sidii ohanshal horeeyan adeegsoy falgal barabixin lamaane iyo isku dheelitir haddii lambahada jawaabtas inkura jaana daarusalaam b insha allah daarusalaam mararka naga su-aalo raalahaada meelo toban kilo garam sin eri waa toban garam waaye halmarasin kanaga dhugunsadaa madi toban garam oo jeesta ah iyo falgal suubiyan hydrocloric acid xaaladana ata cukane hataba xisaabi muga hawada wasaqda ah heerkulsha iyo cadaadis shana shalciyin tumisiyeed shalsius iyo toddobaatan ishan milimetir mercury sidii hanshal horeeyan adeegsayo falgal barabixin lamaane iyo isku dheelatir haddii lambaahda meelo toban kilogram ana sangari iyo toban garam ah jawaabta sankurajeen insha allah hallo daarusalaam b
hello radio warsan jawaabta
bismillah waa lasii jawaabtiye ooska dayna maynagadaasa insha allah dhammaan markii tartamayaasha ku shuuraya afartii afar garam iyanagaas kanag
waa la jawaabtiye maynagadaasa afartii afar garam sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali luu weydii tartamayaasha xaafadda daarusalaam jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaato sax nhayna hallo daynune hello radio warsan codkiin koran qaada jawaabta bismillahi raxmaan raxiim su-aalaas soo badan isku dayni mayna nagadaasa jawaabtee haddii la eera tumangara kanag
mangara sax iyo qalad guddiga su-aali daarusalaam gordo waayan wayba haddise ku faa'iidaysayaan hortaale tartamayaasha daynuunay jawaabta daynuunay iyo dhiibeen mayba waatoo sax nhayna mar haddii ka suwaayeen guddiga iyo xuseen cadaani
waa tahay waa su-aali koowaad oo su-aal chemistry ah islamarkaasna dhakanta su-aali saddexaad ee tartanka oo ka andhexeey tartamayaalka xaafadda daarusalaam b iyo daynunay ah su-aalasoo nasiib an waldhadan inay la weydiiyo tartamayaalka xaafadda daarusalaam b iyo ku jawaab waayno si ka faa'iidaysi lahan hordhiki walaalasho tartamayaalka daynunay ah iyoona ku faa'iidaysada waayan su-aalasoon dhiyaasti sadatan marki toban garam oo jaasta ayaa la falga falgal la suubida hydrochloric acid xaaladaniyaa aata cukane haddaba xisaabi mugga hawada wasaqdiya heerkulka iyo cadaadiska iyo kashalin tumisiyad celsius iyo todobaata ishan milimitir mercury sadiya anshal horeeyana adeegsoy falgalka barbixinta lamaana iyo isku dheelitirka haddii lambaahada haddaba su-aalas jawaabtay maybwa two point forty two liter kanaway mar lamaad jawaabta maybwa lama dhabiisun afartun iyo lama liter
hallo daynunay e
hello radio warsan daynunay dhaga fura su-aali lamaad oo chemistry ah siinka dareerta walibaan dhiyaase sitan hawaha kubati folkaana yar leh boqolkiiba lixdan iyo shan carbon lama oxide labaatan iyo shan boqolkiiba hydrogen shan dhabiisan afar boqolkiiba hydrochloric acid two point eight boqolkiiba hydrogen florid hal dhabiisan todoba boqolkiiba sulfur lama oxide iyo zero point one boqolkiiba hydrogen sulfate hataba may nagade qaybhaan cadaadiska ki kasta haddii dhammaantiyo cadaadiska volkaaniga uu siciyey toddoba boqol iyo lixdan millimiter mercury mar kale kanaga su-aalo welibaa laha daynunay ee waana tilamaad oo chemistry aw hawaha kubati volkaano yar leh boqolkiiba lixdan ishan carbon lama oxide labaatan ishan boqolkiiba hydrogen shan dhabiisan afar boqolkiiba hydrochloric acid lama dhabiisan siyeed boqolkiiba hydrogen florid hal dhabiisan toddoba boqolkiiba sulfur lama oxide iyo ebir dhabiisan hal boqolkiiba hydrogen sulfate hataba may nagadee qaybhaan cadaadiska iyo cadaadiska kikasta haddii dhammaan cadaadiska volkaaniga uu siciyey toddoba boqol iyo lixdan millimiter mercury mar saddexaada kanaga daynunay ee dhiga furan su-aal welibaan dhiyaasa satan hawaha kubati volkaano yar leh lixdan ishan boqolkiiba carbon lama oxide labaatan ishan boqolkiiba hydrogen shan dhabiisan afar boqolkiiba hydrochloric acid lama dhabiisan siyeed boqolkiiba hydrogen florid hal dhabiisan toddoba boqolkiiba sulfur lama oxide iyo eber dhabiisin hal boqolkiiba hydrogen sulfate hataba may nagadaayan qaybhaan cadaadiska ki kasta haddii dhammaan cadaadiska volkaaniga uu siciyey toddoba boqol iyo lixdan milimitir meerkuri jawaabta sin kula jayaan insha allah halow daynunay
hello radio warsan jawaabta bismillaahi raxmaan raxiim unoo ee tartamayaasha deegaanka daynuunayo su-aala isnayn ku jawaabana haddii ilaahay era ee carbon lama oxide may bo afar bool sagaal iyo afar hydrogen may nagaday bool iyo sagaalan hydrochloric acid may nagadaase afartikoo dhibic eber afar ee hydrofluoride may nagadaase labaatikoo dhibic labaatii siyeed sulfur lama oxide may nagadaase tumci lama dhibic sagaal iyo lama hydrogen may nagadaase ayaana eber dhibic iyo toddobaatili
halbeegyada raasi jawaabtana ka nag
afar carbon lama oxide may nagadan yihiin afar bool sagaal iyo afar hydrogen may nagadaas ayaan bool iyo sagaalan hydrochloric acid may nagadaas afartii kow dhibi eber afar hydrofluoride may nagadaas labaatii kow dhibi labaatii siyeed sulfur lama oxide may nagadaas tumi lama dhibi sagaal iyo lama hydrogen may nagadaas ayaana eber dhibi toddobaatili iyo dhan meel jara millimeter mercury
mar saddexaad ka nag
carbon lama oxide may nagadaase afar bool saali afar millimeter mercury hydrogen may nagadaase hen booli sagaalan millimeter mercury Mhm, hydrochloric acid may nagadaase afartii kow dhibic eber afar millimeter mercury mhm.
hydro- eh, hydrogen fluoride may nagadaase labaatii kow dhibic labaatii siyeed millimeter mercury Mhm, sulfur lama oxide may nagadaase tumci lama dhibic sagaali lama millimeter mercury mhm.
hydrogen may nagadaase eber dhibic toddobaati li millimeter mercury
saxi qalad guddiga
waayahay su-aal la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabti iyo su-aalaas ku biyeen wayb waatoo sax ahayna halow daarusalaam daarusalaam helo raadiyo warkan jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim unoo tartamayaasha daarusalaam su-aala saytii jawaabtiisa hoob un iska dayna maynagadaasa mid welba walib waa todoba boqol iyo lixdan millimeter mercury
kanag markaal
markala haddiana kanaga su-aala saytii jawaabtiya maynagadaasa mid welba waliba laku faday todoba boqol iyo lixdan millimeter mercury
saxi qalad guddiga waayahay su-aal la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay gordowaayeen wayba hadiisu ku faa'iidaysiye su-aalan hortaale tartamayaasha daarusalaam daarusalaam jawaabta iyo nama gorna
waayahay intii natiijada un aan sheegna haskanagdaana dhextaalku bacd waayahay eh, idaacad warsan oo la darartan akhyaaray eh, guddiga iyo ku jawaabe jawaabtaas
waa tahay xusni oo waa tahay xusni waa su-aali koowaad oo haytay su-aal fiisigis ah ee su-aali lamaad oo fiisigis haytay islamarkaasna siiban waa dhadan inil weydi tartamayaalka deegaanka daynuunay yo kujawaab waana se ka faa'iidaysi lan hordhika walaalo shadeer salaam b yoona ku faa'iidaysada waayaan su-aala sondhiyaasi sidatan hawiyamay baabatee foolkaano leh lihdun ishan boqolkiiba carbon lama oxide labaatan ishan boqolkiiba hydrogen shan dhabiisan afar boqolkiiba hydrochloric acid lama dhabiisan siyeed boqolkiiba hydrogen fluoride hal dhabiisan todoba boqolkiiba sulfur lama oxide iyo ebir dhabiisan hal boqolkiiba hydrogen sulfate hadaba maynagada maynagada haddaba maynagadaayan qiib kasta cadaadiska ku mid ah haddii dhammaan cadaadiska foolkaanadu is-eeyey todoba boqol iyo lixdan milimitir mercury haddaba su-aalaas jawaabtiya su-aalo waa chemistry ahayti haddaba su-aalaas jawaabtiya mayba hadhowaayay tartamyaalka deegaanka daynuunay ooyo keliya qaladeen sulfar lama oxide ooyo ka shaayantum ilama dhabiisan sagaali ilama meela ku qalda iyo ku qaldanta jawaabta inta kala sax waaye jawaabta saxda mayba xusniyow carbon lama oxide mayb waa afar boqol sagaalun iyo afar milimitir mercury hydrogen mayb waa boqol iyo sagaalun milimitir mercury hydrochloric acidna mayb waa afartun iyo kow dhawiisan eber afar milimitir mercury hydrogen fluoride mayb waa labaata iyo kow dhawiisan labaata iyo siyeed milimitir mercury sulfur lama oxidena mayb waa lama dhawiisan sagaalo iyo lama milimitir mercury hydrogen sulfadena mayb waa eber dhawiisan todobaata iyo li milimitir mercury keliya deegaanka daynuunay may qaladeena sulfur dioxide ama sulfur lama oxide oo ka sheegan twelve point ninety two millimeter mercury meelo kuku qaldanta waa two point ninety two millimeter mercury
waayahay xuseen iyada mahadsanta su-aalaha dareerta waliba laha daarusalaam halo daarusalaam daarusalaam su-aale koowaad oo juqraafi ah diyaar garooba waliban dhiyaase satan salaado subax yimi baa la ku aadamay magaalada daka oo dhiyaasa dhigta sagaalan digrii bari madii salaada saacadii hayti tum ikowka saac hamignama hataba meegasaac iyo nagadaasa magaalada muqdisho oo dhiyaasa dhigta afartan iyo shan digrii bari marlamada ka nage salaada subax yo la ku aadami magaalada daka oo dhiyaasa dhigta sagaalan digrii bari madi saacadii hayti tum i kowka saac hamiignam waqtiga salaado subax hataba meega saac iyo nagadaas magaalada muqdisho oo dhiyaasa dhigta afartan ishan digrii bari salaado subax iyo laku aadami magaalada daka oo dhiyaasa dhigta sagaalan digrii bari madi saacadii hayti shanta saac ama tum i kowka saac hamiignamo waqtiga salaado subax hataba meega saac iyo nagadaasa magaalada muqdisho oo dhiyaasa dhigta afartan iyo shan digri bari jawaabtasan ku rajayaan insha allah halo daarusalaam b
halo radio warsan jawaabta
bismi illaahi araxmaan araxiim oo e tartumayaasha xaafada daarusalaam su-aala sayti jawaabtiye hownaskidayna maynagadaase siyeesa amina kanag markale
wala jawaabtiye obarkala kanagna maynagadaase siyeesa amina sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale juqraafiga hayti ay la weydiiyey tartamayaasha daarusalaam jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwaa toosaxe lama dhibcood daarusalaam daarusalaam b daarusalaam b guusha idinkaale soo maaha haddii ilaahay idmo ahay saasaa idin jooga okay daarusalaam hal dhibcood waxaa idinku dhibaa daadir iimaan waa macalinka moobeelada ahey daadira iimaan hal baa idinku dhibay kow hal dhibcood dhibcodan kale waa weyn tahay laba qofoodaa idinku dhibaa iyayow gomey oo saacaddan uu saaran yahay stuudiyaha korkiisa waddani hadhood iyo gomey waa istaahila waa nin shaqaynaya saacaddan stuudiyaha kor ku saaran yahay ahey tan kale busagati tuladari okay meela ninka dhamatay halo daynune halo radio warsan daynune in diyaar garooba su-aali lamaad oo juqraafi ah waliban dhiyaase sidatan amarka bandow du- amarka bandow dowladda rugti yemiba ku dhaqan galay magaalada caasimada ee muqdisho oo dhiyaasa dhigta afartan shan digri bari madisa cadiya maraasi lama sahamigne mahataba meegasac iyo anagadaasa magaalada new orleans oo dhiyaasa dhigta sagaalan digrii galbeed marlamaada kanage waliban laha daynunay ee su-aalan waliba watilamaad oo juquraafi e waliban dhiyaasa sitan amarka bandow dowladii hakarugti yaa dhaq- ku dhaqan galay magaalada muqdisho oo dhiyaasa dhigta afartan shan digrii bari madisa cadiya maraasa lama sahmiyna mahataba meegasac iyo nagadaasa magaalada new orleans oo dhiyaasa dhigta sagaalan digrii galbeed mar saddexaada kanaga su-aalo daynuna ee yarle waliban dhiyaasa sitan amarka bandow dowladii hakarugti magaalada muqdisho iyo dhaqan galay amarka bandow dowladii rugti iyo ku dhaqan galay magaalada muqdisho oo dhiyaasa dhigta afartan ishan digrii bari madisa cadiya maraasi lama sahamiynama hataba meegasaac iyo anagadaasa magaalada new orleans oo dhiyaasa dhigta sagaalan digrii galbeed jawaabtas in ku rajaan insha allah hello daynuna e
radio warsan jawaabta
bismillahi araxmaan raxiim unooga tartamayaasha deegaanka daynunay su-aala isniinku jawaabana haddii ilaahay hela tumiikuusa hirabnam kanag
tumiikuusa salaad subaxdii
sax iyo qalad guddiga
waayahay eh, su-aalihii- Daynuna ma dokanaga?
daynuna kanag jawaabta
tumiikuusa hirabnama sax iyo qalad guddiga su-aali lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynunay waana hayti su-aal juqraafiya jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen waybuwa toosax anhayna
hello daarusalaam
hello radio warsan
jawaabta bismillahi rahmaan raxiim su-aalaas jawaabtay oo baskudayna unoo tartamayaasha daarusalaama may nagadaasa tumiikowsa galabnam kanag
tumiikowsa galabnam sax iyo qalad guddiga su-aali lu weydiiyey tartamayaasha daynunay gorda waayeen wayba haddise ku faa'iidaysiyan hortaale tartamayaasha daarusalaam daarusalaam jawaabta iyo su-aalaas ku biyeen wayba waa toosax anhayna
mar haddii kasuwaayan guddiga
waa tahay waa su-aali lamaad oo hayti su-aal fisigis ee juqraafi ah isla markaasayti xaqan lahayn inay la weydiiyo tartamyaalka xaafadda ama deegaanka daynunay iyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysa lan wey- lan hordhigay walaaloosho daarusalaam b yoona ku faa'iidaysado waayan su-aal xuseen dhiyaasi sidatan amarka bandowkii harugta dowladda iyo mayba ku dhaqan galay magaalada muqdisho oo dhiyaasi dhigta afarti iyo shan digrii bari markisaa cadiya ata lama saac hamiinama haddaba magasaac ayaa annagadaasa magaalada new, York- new, York- new orleans oo dhiyaasa dhigta sagaalan digri galbeed haddaba su-aalaas jawaabtee maybwa shan saac barqanimo jawaabta mar lamaad hoobakanaga maybwa shan saac barqanimo
hello daarusalaam hello radio warsan daarusalaam dhiga fura raadiyaalkan noo gaabiya fadlan codsi waaye su-aal biology sinka daraarta daarusalaam b walibaan dhiyaase sadatan sheeg magaashay iyo booska koromosomiska dheecaanka usa qaab dhismeed sha-eey molekiyuulo tuman oo isku mid ah badanaaba muujiyow unugyada dhiigga cascas marlamaada kanage waa biology waliba laha xaafadda daarusalaam b sheeg magaashay iyo booska koromosom- koromosomiska dheecaanka usaqaab dhismeed sha-eey molekiyuul tuman oo isku mid eh badanaaba muujiyow unugyada dhiigga cascas ama dhiigga gadoodan sheeg magaashay iyo booska koromosomiska dheecaanka usaqaab dhismeed sha-eeyi molekiyuul toban oo isku toban oo isku mid ah badanaaba muujiya unugyada dhiigga cascas jawaabtasin ku rajayaan insha allah hello daarusalaam
hello radio warsan jawaabta
bismillaahi araxmaan raxiim waa lasii jawaabteenan ku dhiibane koromosoomka tumhilihaad boosjeyna waliba leray alfa golobalucos
kanagba
waa la jawaabtay aduna kanagnamay waa koromosoomka tumhilihaad booskana waa alfa golobin lucos mar saddexaada fursad keensiyaana kanag
su-aalasay jawaabtiye haddii una kanagna may nagadaasa koromosoomka tumhilihaad booskuna waa golobin
mar kale Marka- fursadka siya kanag kanag jawaabta fursadana ku faidaysay waayahay ee, guddiga sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaasha daarusalaam jawaabta su-aalaas yoo ku biyeen waybuwa too sax anhayna waayahay faa'iidaysi weliba sii lahaynay daynuunay balse lamada xaafadood khadka hogohayn sababta khadka angohi iyo baaritaanku suubiyaan hooba ka edaad lamada xaafadood walibaan ballan qaadaan intii dhibicooyin ku jiro doogno oo ilaahay raala ka nagada insha allah waayahay akhyaara idaacadda warsa magaalada baydhabo nolol darata muujada famka siyaji sii dhaweysan laba magaartis baaritaanku bacda teleefonka dabsheedhi marka wali ku cusbaana tiimka teleefonka qaabilsan intay ku taxdiraan daynuunay ee faa'iidaysiga jawaabti degdeg ah
bismillahi raxmaan raxiim unoo tartameyaal deegaanka daynuunay su-aalaas jawaabtay hobon guddiin meenagadaata koromosom wayba tumon hemoglobinka maygwaa liuli kanag mili
kanag
koromosom tumon eh iyo may mili hemoglobin eh sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaasha daarusalaam gordo waayeen wayba haddise ku faa'iidaysayaan hortaale tartamyaasha daynuunay daynuunay jawaabtii su-aalaas yoo ku biyeen waybu waa too sax anhayna mar haddii kas waayeen guddiga iyo xuseen waa tahay xusni waa su-aali kowaad oo ah su-aal biology islamarkaasna seeban waa dhadeen tartamyaalka xaafadda daarusalaam ooyaa ku jawaabaana si faa'iidaysi lan horrikii deegaanka daynuunay yoona ku faa'iidaysadu waayeen su-aala sondhiyaasi sidatan sheeg magaaga iyo booska koromosoomka dheecaan shay uu saqaab dhismeed shay ay molekiyuulo togan oo isku mid ah badanaaba muujiyow unugyada dhiigga cascas su-aala jawaabtee may banaadaasi xusniow milo baroxide bosshenus ay tumid todoba jawaabta mar lamaad hooba kanagamayba milo baroxide bosshenus ay tumid todoba
halo daynuunay fadlan wala cusbaana laanka la hagaaji fadlan laanka la hagaaji halo daynuunay
warsan
khadkaga go-ahaaye leenka wali cusdaane ee hoobad iniga xaafado iyagna ku taxadiran teleefanada hoobad iniga warsan tiimka iyagna tiimka teleefonka galanta kaa wali cusdaane intay xaliyaan halo dainune hello radio warsan waayahay safaylasin dhegaaynata idan mahadsantiin Ee, su-aali lamaad oo biology an diyaar garooba walibaan dhiyaase sidatan sheeg tirada iyo booska dabarka aan dheregsanayna ee saliidda kalarlaanta ee oo laku helo dufinto xoola iyo qudaarta taasi oo ka kooban soddon iyo afar hydrogen lama oxygen iyo tumisiyeed carbon mar lamaada kanaga daynuunay dhiga furaa sheeg tirada iyo booska dabarka aan dherganayna oo saliidda kalarlaan e oo laku helo dufinto xoola iyo qudaarta taasi oo ka kooban soddon iyo afar hydrogen lama oxygen iyo tumisiyeed carbon daynuunay markale dhiga fura sheeg tirada iyo booska dabarka aan dherganayna ee saliidda kalarlaanta e ee laku helo xoolo dufanta iyo qudaarta taasi oo ka kooban soddon iyo afar hydrogen lama oxygen iyo tumisiyeed carbon joogta siin ku rajaan insha allah halow daynune
helowgeedii warsan jawaabta
bismillahi raxmaan raxiim unoo ee tartamayaasha deegaanka daynuunay su-aalas joogtay bisiska deynamayna gadaasa insha allah ee umayga
aye aye aye qofkoo isku dowhay aamuse bardamboba hadowha su-aalo wareejiyaan daynuna jawaabta
omega linolate kanag
omega linolate saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lugeydii tartamayaasha deegaanka daynuuna ay jawaabta su-aalaas yoo ku biyeen waybuwaa too sax aan hayna halow daarusalaam b
hello adi warsan jawaabta
bismi illaahi araxmaani araxiim una oo e tartamayaasha daarusalaam lasay jawaabtii adduunagaska deynaminaraasa chromosome positionka ama chromosomka goosbi walibwa booska todobaad waana may leeray
haye haye boobsi fa'iidaysiyo
booska tumiliha ee booska walibwa tumilihaad mayna leeray booska walibwa tumi chromosome Eh, eeda.
positionki walibwa tumili
eeda umahadsanto saxiyo qalad guddiga
su-aali lugeydii tartamayaasha daynuuna ay gorod waayeen wayba haddise ku faa'iidaysayaan hortaale daarusalaam daarusalaam jawaabti iyo ku biyeen su-aalaas maybuwaa too sax aan hayna jawaabta iyo guddiga xuseen waa tahay waa su-aali lamaad oo ah su-aal biology isla markaasna siiban waa dhaleen inay la weydiiyo tartamyaalka xaafada daynuna deegaanka daynunay ayoo ku jawaabaana si ka faa'iidaysi lan hordhikay walaalasha daarusalaam b yoona ku faa'iidaysada waayeen su-aala soon dhiyaasa sidatan sheeg tirada iyo booska dawarka indhirigsanayna ee saliida kalarlaanta ee laku helo dufunto xoolo iyo qudaarta taasoo ka kooban soddon iyo afar hydrogen lama oxygen iyo tumiisiyad carbon haddaba su-aalaas jawaabtay mayb waa booska mayb waa booska koowa booska sagaaladu tiradana mayb waa hal jawaabta mar lamaad habakanaga mayb waa tirada halu booskana mayb waa booska sagaalad
waayahay dhextaalku bacda haska nagdaan
xalku weydii halow daarusalaam b
hello radio warsan daarusalaam dhega fura walibaa seenka dareerta su-aali koowaad oo fiisigiisa walibaan dhiyaasa sidatan mayu itaalka danab hayaan haddii danan xadishay eyi sagaal boqol kulam usamara jeebgudbiye amin sida daqiiqa ah ama waqti sida daqiiqa ah markale kanaga fiisigiisu mayu itaalka danab mayo itaalka danab hayaan haddii danan xadishay us-eeyi sagaal boqol kulam oo usamarow jeebgudbiye amin sidadegiga ah ama waqti sidadegiga ah mar saddexaada kanaga mayo itaalka danab hayaan haddii danan xadishay eyi sagaal boqol kulam oo usamarow jeebgudbiye amin waqti sidadegiga ah jawaabta sinkurajaan insha allah halow daarusalaam b
hello radio warsan jawaabta
deynamayna wadaata insha allah saddex boqol ambeer kanag
markale haddaana kanaga mayna wadaata saddex boqol ambeer sax iyo qalad guddiga waayahay eh, su-aali lugeydii tartamayaasha Daarusalaam.
daarusalaam jawaabta su-aalaas yoo ku biyeen waybuwaa too sax aan hayna halow daynune e
hello radio warsan jawaabta bismillahi raxmaan raxiim unoo ee tartamayaasha deegaanka daynuunay su-aala jawaabta ku deynamayna gadaasa insha allah saddex boqol kulan per second kanag saddex xabo wal kulan per second sax iyo qalad guddiga su-aali daarusalaam gordo waayeen wayba haddii su ku faa'iidaysayaan hortaale tartamayaasha daynuunay daynuunay jawaabta su-aalaasi way ku biyeen wayba waa too sax nahayna
guddiga iyo jawaabta waa tahay xusniyadan mahadsanta waa su-aali koowaad oo su-aal fiisigiisa islamarkaasna siiban waldhada in la weydiiyo tartamayaalka xaafada daarusalaam b iyo ku jawaab waana si kafaa'idaysilan hordhikay walaalasho daynuunay a yoona ku faa'idaysida waayeen su-aala sondhiyaasi sadatan mayo itaalka daran xayaanka haddii danan hadishay use ee sagaal boqol kulan use marow jaabgudub ama jaabgudbiyo aman ama waqti sida dagiga ah su-aalaas jawaabti ameyb waa xusniyaw shan amber jawaabti mar lamaad oo kana ameyb waa shan amber iyo gudbiye su-aalaha daraarta weliba laha daynuunay diyaar garowday dhextaalku baxda halo daynune halo daynune hello radio warsan su-aali lamaad oo fiisigiisan diyaar garooba walibaan dhiyaase sadatan haddii itaalka danab gudbii use ii todoba ambeer mayu danab gudbiiga si usa kormara muddo lama daqiiqa ah kanage haddii itaalka danab gudbii use ii todoba ambeer mayu danab gudbiiga si usa kormara muddo lama daqiiqa ah haddii itaalka danab gudbii use ii todoba ambeer mayu danab gudbiiga si use kormara kora muddo lama daqiiqa ah jawaabta sian ku rajeen insha allah halo daynunay hello radio warsan jawaabta bismillahi raxmaani raxiim unooya tartamayaasha deegaanka daynuunay su-aalaas jawaabtiyo bismillahilayeera sideed boqol iyo afartan kulan kanag
sideed boqol iyo afartan kulan sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen wayba waa too saxe lama dhibco daynuun
abwaana gagarhawsanta may ka daari halowdhe makiin weerahan halowdhe madokel Hello, Dainuna. Hello, Dainuna.
hundure
dahadal baatan Hello, Dainuna.
tarash Idee sida sama.
kajarna kileyin kajarna kileyin Ah, lama dhibo Dainuna.
laakiin muddishal maqonaaytan waa muddishal maqonaay ma gagarhawsinya laakiin nin garaawsant Mudisha maqnaani sadunlay.
harooran batay meed Ya.
harooran batay Maya.
ilan ada dowlada laba kiirinaya miya Jaakolo meel indirsiday Jaakolo.
inta kendirsi Wallan halana indirsiday.
may haayeen Mayku an wala warso.
didiin sakin qobdaasaa weydi jaakole abwaantaras ma indirsiti may Ha.
didiin sakin ka dhagaaso waayahay waayahay daynuunay lama dhibood isan guddoomiyagii hore oo daynuunay laka aasaasay guddoomiye guddoominimada u raacsana way ballaadhee master dhaisyo waa dhaisyo wayba hogaamiye kahay niman badan oo israheeno maan intalan ya guddoomiye kahay markuu qoladaas iyu isku wareera wareera dhex maray dad hasra iyo hasabeen shambag shangeed muge dareereen madii meedinjeedi seedan wali gobolaa ka suwaay barke ma talan gudoomiyaha hore daynunay dhaashiyow lama sindhiibi may kala sindhiibay en nan oo mad iyaan lala rab oo aas aasi daynunay weli sheebin deginay kasaasanasa nankaas ani artagin iyo dareemnaadaya mad iyaanba yalla he mad iyaanba yalla he mad iyaanba waa odayaasha doynunay waay mad iyaan lesinki dhiibila halhaba marka doynunay hundurmeedka kaa jaakolo ilaahilka ma haddii jaakolo xidhaabtun indhaarsanaay uu ku dhow ani indhaardaay markuu in ibiday jaakolo inka ibiday isin haa jaakolona jidkaas madii usaxmaraab doynunay hay roojiyey ilaahilka maadi ma indan la tahay aro intay injeedan aro jaakol
hallo daarusalaam b
halo radio warkan su-aali koowaad taariikhe dhiga anfuro walibaan dhiyaasa satan sanadooga indhexee kun sagaal sanadooga indhexee kun sideed boqol iyo sagaalankii ilaa kun sideed boqol sagaalan iyo toddobadii sahmiye ku dareera dalka talyaaniga iyo safar sahminga miba uuse ka kooya dalka soomaaliya miba uuse deeray magaalooyinka luuqa oo geda eh baraawo oo shabeellaha hoose ah iyo baar dheere oo gobolka geda ee sheeg magaaga sahmiigaas marlamaada kanaga su-aali kuwaad u taariikh ew weliba laha daarusalaam b sanadooga indhexee kun sideed boqol iyo sagaalankii ilaa kun sideed boqol sagaal iyo toddobadii sahmiye ku dareera dalka talyaaniga iyo safar sahminga miba uuse ka kooya dalka soomaaliya miba uuse deeray magaalooyinka luuq oo gobolka geda eh baraawo oo shabeellaha hoose ah iyo baar dheere oo gobolka geda ee sheeg magaaga sahmiigaas mar saddexaada kanaga taariikhu sanadooga indhexay kun sideed boqol iyo sagaalankii ilaa kun sideed boqol sagaal iyo toddobadii sahmiye ku dareera dalka talyaaniga iyo safar miba uuse ka kooya dalka soomaaliya miba uuse deeraya magaalooyinka luuq oo geda ee baar dheere oo geda ee iyo baraawo oo shabeellaha hoose eh sheeg magaaga sahmiigaas jawaabta siin ku rajaan insha allah halow daarusalaam
halo saadi warsan jawaabta
bismi illaahi araxmaani araxiim una oo e tartamayaasha xaafada daarusalaam su-aalasay jawaabtiye markii un ha ku shuurayni su-aalas jawaabtiye mayba nagadaasa oo ilaahay eoda lanka mayleeraaye
may leerahay Eh, lanka mayba leeraaye ha
may leerahay lanka su-aalas jawaabtiye haddii ma una sastaayan dhiibna haye insha allah su-aalas jawaabtiye maynalaasa haye john letter kanagba
john letter sax iyo qalad guddiga
su-aaleylu weydiiyey tartamayaasha deegaanka ama xaafadda daarusalaam jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen way buwaato saxan hayna halow daynuune Hello, warsan.
jawaabta Bismillahir Rahmanir Rahim. Su'aalaha jawaabtay may banagadaasay Carlo Claudine.
kanagba Carlo Claudine.
sax iyo qalad guddiga su-aaleylu weydiiyey daarusalaam gorodu ayaan wayba haddii si ku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha daynuunay jawaabta daynuunay iyo dhiiban way buwaato saxan hayna xuseen jawaabta waa tahay waa su-aali kood oo haytay su-aal taariikha islamarkaasna siban lahayn tartamyaalka daarusalaam b iyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysilan horrika walaalasha daarusa daynunay e ayaan ku faa'iidaysado waayaan su-aala sondhiyaasa sidatan sanadooga indhexay kun sideed boqol iyo sagaalunka ilaa ay kun sideed boqol sagaal iyo todobadii saxmiyo ku socda dalka talyaaniga iyo mayba safar saxmin ee usaka maray ee may safar saxmiga uska kooyay dalka soomaaliya use oona deeri magaalooyinka luuq baraawo iyo baar dheere haddaba sheeg sahmiyagaas magaashay jawaabta saxda ameyba victoria botico iyo leeray lankaasay victoria botico yahay halow daynuune halow daynuune Hello, radio warsan.
waayahay in diyaar garooba su-aali lamaad oo taariikhe welibaan dhiyaasa satan sanadii kun siyeed boqol siyeeto isagaalkii badmareen talyaani ee yimiba usakooye soomaaliya usoo sahmin in iska jarta to juquraafi ah iyo weliba to dhaqaalabu kusuubi magaalooyinka marka iyo baraawe oo shabeellaha hoose ah iyo luuq iyo baar dheere oo yoona geda ee sheeg anta bilood usaka qaadatay sahmintaas marlamaada ka nage weliba laha daynuunay ee sanadii kun siyeed boqol siyeeto isagaalkii badmareen talyaani ee yimiba usakooye soomaaliya use oo sahmin in iska jarta to juquraafi ah iyo to dhaqaalabu kusuubi magaalooyinka marka oo shabeellaha hoose ah baraawo oo shabeellaha hoose ah luuq oo geda ah iyo baar dheere oo isla geda ah sheeg inta bilood ka qaadatay sahmintaas mar saddexaada kanage weliba laha daynuunay su-aalana taariikhu sanadii kun sideed boqol sideed sagaalkii badmareen talyaani ah miba usukooye soomaaliya use oo sahmin in iska jarta to juquraafi iyo to dhaqaalabu kusuubi magaalooyinka marka iyo baraawo oo shabeellaha hoose iyo luuq iyo baar dheere oo geda ah sheeg inta bilood use ka qaadatay sahmintaas jawaabta siin ku rajaan insha allah halow daynune
Hello, radio warsan.
jawaabta Bismillahir Rahmanir Rahim. Ono ee tartamayaasha deegaanka Daynuunay su'aalaha min ku jawaabanay diilaayara siyad bilood.
kanagba May banagadaasay han siyad bilood.
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee lagu- waa taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaato saxan hayna hello daarusalaam b
hello radio warsan jawaabta
bismillaah su-aalasay markii unaa qushuurayni ku dib saddex sana ka qaati kanag
saddex sana ya ka qaati saxi qalad guddiga
su-aalii lagu weydiiyey tartamayaasha daynuunay gorod waayan way bahdisa ku faaidaysayaan hortaale tartamayaasha daarusalaam daarusalaam jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaato saxan hayna jawaabta iyo guddiga
waa tahay waa su-aali lamaad oo ah su-aal taariikh ah islamarkaasna siban lahaayeen tartamyaalka deegaanka daynuna b ayaa ku jawaabaana si ka faa'iidaysi lan hordhika walaalasha daarusalaam yoona ku faa'iidaysada waayaan su-aala soon dhiyaasay sadatan sanadkii kun siyeed boqol sideed iyo sagaalkii badmareen talyaani ah yaman baa usukooyay wadanka soomaaliya use oo sahmin inaska jarta mid juqraafi iyo mid dhaqaale ee ka sameeyay magaalooyinka marka baraaw luuq iyo baar dheere sheeg inta bilood ee ka qaadatay sahmintaas haddaba su-aalaas jawaabtiyo xusni oo maybuwa tumi i lix bilood ama sanad iyo afar bilood jawaabta mar lamaad hoobmaybuwa sanad iyo afar bilood oo ah tumi i lix bilood
hello daarusalaam hello radio warsan
su-aali tumi i saddexaad ee tartanka uu ku xisaabo un diyaar garoowo walibaan dhiyaasa satan laydhi iyo dhirashay afar fiid ku yidhi sidalaabka balacshay wareegga laydhiga maybwa lama boqol labaati afar fiid hasaar dhirarka iyo balacga xisaabo dhiga fura laydhi iyo dhirashay afar fiid ku yidhi sidalaabka balacshay wareegga laydhigana maybwa lama boqol labaati afar fiid hasaar dhirarka iyo balacga xisaabo mar saddexaada kanaga leydi iyo dhirarshay eyi afar fiid mayba ku yiriya sidalaabka balacshay wareega leydhigana maybwa lama boqol labaati afar fiid hasaar dhirarka iyo balacga jawaabta siin ku rajaa insha allah hallo daarusalaam
hello radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaan raxiim un o
haye isin daarusalaam eetina jawaabta
su-aalasayti jawaabtiyo iskudayna way nagadaata insha allah
hasheeke mayu jawaabta
su-aalasay jawaabtiye haddii meelitaamiyaanta daarusalaam afartan daarusalaam eetina jawaabta walaalayaalow afartan fiid afartan fiid kanag
afartan fiid saxi qalad guddiga su-aalii la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daarusalaam ama xaafadda daarusalaam jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaato saxan hayna hallo daynunay hello radio warsan daynunay eetina jawaabta haye tumiseed dhibiid todoba fiid kanag
tumiseed dhibiid todoba fiid saxi qalad guddiga
su-aalii la weydiiyey tartamayaasha daynu waa daarusalaam gorda waayan way baadisa ku faa'iidaysayaan hortaale daynunay daynunay su-aalo yoona ma gorana hay jacol
abwaan ahay jecel he daynunay waayahay jawaabta daynunay oona ma ku faa'iidaysana jacolay
بس اعتبر بس
ma jarwa
وذلك يقول دون اعتمد له. مهم.
haye يقول xuseen الشباب غريب
ay keeri baraaju wayshal dheeri baraaji ma jarta adag waraasay may miya haye xuseen jawaabta
waa tahay waa su-aali kowaad oo hayta su-aal xisaabe islamarkaasna siiban waa dhadan inayl weydiye tartamyaalka daarusalaam iyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhiki tartamyaalka daynuunay yoona ku faa'iidaysada waayaan su-aala soon dhiyaasi sadatan leydi iyo dhirarshay ay afar fiid leydi iyo dhirarshay afar fiid isu ku yari saddex laab balaca wareega leydiga mayo kanogoy markale leydi dhirarshay ay afar fiidya isu ku yari sadelaabka balacga wareega leydiga mayb waa afar eh, lama boqol labaatan iyo afar feet hatabaa saar dherarka iyo ballacga jawaabta mayb waa xusnow dherarka mayb waa siyeeti saddex feet ballacgana mayb waa labaatan iyo sagaal feet jawaabta mar lamaad oo kanaga mayb waa xusni dherarka mayb waa siyeeti saddex feet ballacgana waa labaatan iyo sagaal feet
waayahay su-aalinka damboytee tumi afraad ee tartanka oo ka iyo hadeerni waliba laha daynunay ee haloo daynunay daynunay su-aalinka damboyti oo xisaabe dhiga fura walibaan dhiyaase sadatan dherarka leydi maybwa lamalaabka balacshay haddii dherarka laku dhima shan fiid balacagana lakasiyaadi shan fiid bedka leydhiga maybaa ka koreey toddobaatan iyo shan fiid lama jibaaran hataba sheeg dherarka iyo balacaga leydhiga marlamaada ka naga su-aale xisaabu daynuuneed le welibaan dhiyaasa satan dherarka leydhi maybwa lamalaabka balacshay haddii dherarka laku dhima shan fiid balacagana laka siyaadi shan fiid bedka leydhiga maybaa ka siyaadeey toddobaatan iyo shan fiid lama jibaaran hataba sheeg dherarka iyo balacaga leydhiga mar saddexaada kanaga dherarka leydhi maybwa lamalaabka balacshay haddii dherarka laku dhima shan fiid balacagana laka siyaadi shan fiid bedka leydhiga mayba ka siyaadeey toddobaatan iyo shan fiid lama jibaaran hataba sheeg dherarka iyo balacaga leydhiga jawaabtasen ku rajayaana abwaanjaakoola fadhow tiimka kale iyo adee banta barnaamijka kale ku hirow lambaha koramaleh insha allah
bartayhaa jire buuga tartankeede mal fadaayo hoo wal barti bajeedadaal
haloo daynunay hello radio warsan jawaabta bismillahi rahmaan rahiim tartamayaasha deegaanka daynuunay su-aal ismiin ku jawaabaana haddii ilaahay era dhirir mayb waa aha
mayo dherarka shan fiid mayb waa dhiriru sibool iyo labaatanna balaco kanag
sibool iyo labaatan balace labaatan iyo shan fiid ooyoon ee dhirir sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale la weydii tartamayaasha daynuunay jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaa toosaxan hayna hallow daarusalaam hallow daarusalaam Hello radio warsan jawaabta
bismillahi rahmaani rahiim su'aalataytii jawaabtiya jiska dayna mayna raasa balacaga walibwa umugo dhiirina walibwa konton kanag
haddii markaana kanaga mayna raasa balacaga walibwa tumun fiid dhiirarkana walibwa konton fiid sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale la weydii tartamayaasha xaafadda da waa daynuunay gorod waayan way baa haddise ku faa'idaysayaan hortaale daarusalaam daarusalaam jawaabta su-aalaas yoo ku biyan way buwaa toosax aan hayna haye xuseen jawaabta waa tahay waa su-aali tumi afaraad oo hayti su-aal xisaabe islamarkaasna siban waa dhadeen tartamayaalka deegaanka doynoonay oyo ku jawaab waayana si ka faa'iidaysa lan hordhiki walaalasho daarusalaam oyoan ku faa'iidaysada waayaan su-aala sondhiyaasi sadatan dherarka leydhiga meeba lamalaa balac shay ku dheeriyaa haddii laku dhama shan fiid balacga usilka ziyaadi shan fiid bedka leydhiga meeba kusiya meeba kasiyaaday toddobaatan iyo shan fiid haddaba toddobaatan iyo shan fiid lama jabaaran haddaba shaag dherarka iyo balacaga leydhiga jawaabta mayb waa dherarka afartan fiido balacagana mayb waa labaatan fiid jawaabta mar lamaad oo kanaga mayb waa dherarku waa afartan fiid balacuna waa labaatan fiid
waayahay xuseen eeda umahadsantaa ee, lamada xaafadoodna saas oo kale eeda aan umahadsan yihiin su-aalogya meele ka dhammaadeen ee, maxamed deeq ee, su-aal dheeri aan baahana baraajuwa shal dheerina haye ee, ee, ee, guddiga iyo natiijada muddo kormar
bismi illaahi araxmaani araxiim Eh, natiijada hooba aan kormaro daynunay e iyo daarusalaam b Eh, daynunay e mayba la warsaday toddoba su-aalood mayba ku jawaabtay laba kumid eh shan kumid noogdi wala ka faa'iidaysayana ma helna Eh, mayba eh, dhibaasha guud ayina afar dhibcood sidoo kale daarusalaam b yaana mayba la warsaday toddoba su-aalood mayba ku jawaabinayoona saas haatow afar kumid eh, laba kumid eh shan kumid anu ku noogan s- wal ka faa'iidaysayna ma helna yaana mayba la koytay afar dhibcood een, deegaanka daynuunay e iyo xaafadda daarusalaam b oo ka een, bareejo een, kolley ini su-aal dheeri laka daro doonaan maleeya xusni waayahay eedan mahadsanta maxamed lamad xaafadooda an weere hallow daarusalaam oo raadiyo warsan hallow daynunay hello radio warsan waayo hayse guddiga natiijada ka dhawaaqiba baraajilanaagida su-aalo kaleyaha fatashni oo halabani waliba ka bilaabay su-aal ugun dheeriga ee daarusalaam hallow daarusalaam
raadiyo warsan daarusalaam su-aal diini ee dhega anfura sheeg lankii afhayeenka anhay asxaabti inhijirooti ardulxabasha marlamaada kanaga sheeg lankii afhayeenka anhay magaashay asxaabti inhijirooti ardulxabasha sheeg magaaga afhayeenka lankii anhay asxaabti inhijirooti ardulxabasha jawaabta siin ku rajaan insha allah هلو دار السلام هلو دار السلام oo raadiyo warsan جوابته
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سؤالتيتي جوابتي إن شاء الله عديونا أنا صرت مياش دار دار السلام اتين ولا ليال وجوابته سؤالتي جوابتي أوبس كدينا مين غلاسة عثمان بن عفان كنك
عثمان بن عفان صحيح قالت قدقة
waayahay su-aali lu weydiiyey tartamayaasha daarusalaam kureed markiiyo shalba ha waayanoo baraajo ee tartankaha ka dhammaaday mar kalena su-aalo dheeriya dhanka dari su-aali koowaad oo laga bilaabo tartamayaasha daarusalaam jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwaa too sax an hayna هلو دينوني hello radio warsan جوابته jawaabta mayban hagaada dii laheer jacfar bin abi aalib كنك jacfar bin abi aalib صحيح قالت قدقة su-aali lu weydiiyey tartamayaasha daarusalaam gorda waayan wayba haddise ku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha daynuunay daynuunay jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen wayba waa too sax
ها بيو اسكولان
نفسه بيو اسكولان نفسي كستو ترش كسوغا
tarashan dhoo tegaayo ayuu waldheh too sax hee e lama dhib waa hal dhibcood oo faa'iide ah
waayahay hal dhibcod oo haani dhanba kugu weyn allahu akbar hal dhibcod meegalan meegalan oo dhibcadun qaada kurta wayba lan diyaariyey li qofa lan diyaariyey lito qof hasin sheege lito qof horta daynunay ee maamayaalka daynunay maamo ka mid ah oo la rabo farxiyo buraale farxiyo buraale oo arintay maamooyinka doynuunay ka mid eh toogo tanka way buhaa maamooyinka xaafida berdaala maamooyinka ka mid eh kulli ha kulli dhibcadun ku wiinta haninkal haninkaal ka hor badanta Fa- een, maamadaa la- lankasoo faama cadidudow lama maha tan kale maamada lankasaw way buhaa een een marwada abwaanka fanaanka caanka eh marwadiisa buule cumar sida maha lanka afraad ha balaanda seduu magalkana seduu kan kale waybu ahaa mucdiin ato lanka kaled waybu ahaa kasaasana kan kale waybu ahaa abukur hashimi doctor abukur shee ibrahim doctor hashimi bukaambile shantuna koyko haato ha bes waaye
Waxaas weydiiyo fadaaina madaas madan w- w- eh, geeda tan bundada tan ama dhibaatan tooyarma eh buura kaab ka ulusta uga waata amen iig elah ku bi
هلو دينوني hello radio warsan iga fura su-aali lamaad su-aalogii dheeriga haayen welibaan dhiyaase sidatan sheeg keehaay saxaabigii lankasajari tartamaagii qur-aanka kariimka marlamaada kanaga diiniyo sheeg keehaay saxaabigii lankasajari tartamaagii qur-aanka kariimka mar saddexaad sheeg magaaga keehaay saxaabigii lankasajari tartamaagii qur-aanka kariimka jawaabta siin ku rajaan insha allah
bartayaa jiree buuga tartanka garkaa ku galco hoo wal barti bajeecadaa la
hallow daynunay hello radio warsan jawaabta bismillahi araxmaan iraxiim unagaya tartamayaasha deegaanka deenunay su-aalaas haddii la yarmeen ku jawaabaanay insha allah cabdullaahi ibnu cabaas kanag cabdullaahi ibnu cabaas saaxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaa too sax
daynunay
jecelow bahi banaanka jar toosax ee ku
haa kooyo sug talooladay dhuuriga toosax dheeramay daarama su-aali lu weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabtii oo ku biyan su-aalaas may buwaa too sax Ne- soohay neeftiriyada oo mardi ee lama dhibcood daynuunay
neefta siinka waa la rabani odaba iyo badbaadin iyo waalidana neefta reelan dareeras madaas oo kala madaas oo kala to sax anti maani ama atala kero anu wadn kurkure in wani hada ka bacdi jecel walaalo waayahay daynunay lama dhibood salla faday widay daynunay daleeli anama doo dhiil fadaay daynunay gurbaantiidanka in dhow fadayna bayahe daynunay daleelie dayuroodega daynunay daleel iyo maduusa faylaan boodo fadaay hediba yaa loqal buuqtumadaayna ha bas meelaynku somaali anina intaa ku boodayntu ma ahe daynunay qalbaga haa inuna jalele tayuro jaga inuna ja wile dokan godob me rib eh way buha jagola jagola anago yar bananka ambaga way kuy anago he anago wal mek wala koy koy koy koy wal mek ra koy koy koy koy mek buk ya wayahay lama dhibo intee la dhikee way bala dhikee to way bala dhikee kuru rugan biilkii korowrooga li'ii karbaasho li'ii kubdho ya dhiigdaar kaflale li'ii kubdho li'ii kubdho wa alumi karaw mugasne doynunay wayba dhikay tan kowad biililkii korowrooga kasaasan biilil korowrooga tan kan wayba dhikay dhambalka dhambalka dhambalka widay dhambalka maga maskimayke dhambalka iyo bundumidow iyo walaaguna isla jaran oo lamaada dhibcodood wayba kale hasiin saxiixey wadii laha saxiix yaa meelo laha dhikay wayba hasaxiixey aro arlaadi taylor guul wanaagsan
waayahay buwaan tarash eeda umahadsanta natiijadii ka dhawaaqaana maadaama min ihal dheeri ee la weydii sida sharciga hayti barnaamijkana saaska daadihay jarni maxamed deeq natiijada
waayahay een, bismillahi raxmaan raxiim ukumayba tartan heese le ku dhadhiyay da- deegaanka daynuuna ee iyo weliba daarusalaam b Een, tartanka qeybtiis hore mayba ka dhamaaday afar iyo afar dhibcood oo bareejo eh Mhm.
Een, man hal su-aal yalla ka dari Een, deegaanka daynuunay ee su-aali la warsadii ku jawaabti daarusalaam b su-aali la warsadii ku noogdi waana way ku faa'iidaysadii saas dartiye daynuunay ee iyo may ka badiday saddex dhibcood Een, mayna oo ka tartanka een, ku hertay xaafadda daarusalaam b marka wadarta guud daarusalaam meegow wadarta guud Da- daynuunayna meegow daynuunay ee mayba la kooytay haan todoba dhibcood Mhm.
daarusalaam b iyana mayba la kooytay afar dhibcood akhyaare eedan mahadsantihiin siisin barnaamijkan dhugun sidaagsan lamada xaafadoodna mahadsanyiin guutaan barnaamijka tarta aqooneedka antaa ka gabagabeeyaana oo ilaahi raala kaneeda cabdulaahi jecelo mindam
idaa maasinyi muxdiin xusni iyo weliba maxamed deeq oo natiijada ka dhawaagay tartankii uu ka dhamari daarusalaam iyo daynuunay mayba markaasa eh, guud ahaanba tartanka ku hirtay uu ka daarusalaam daynuunay sama finalkii tartankii aan gudubti insha allah eh, hamiin dambe mayba tartan xiisele kula jeeyane tartamayaasha shale isha b iyo weliba bonkay e mar lamaad isha b iyo bonkay e diyaar garoobeen may iyo ondambooyaana wareega saddexaad ee tartanka nag out guud ahaan barnaamijkii intaha ka afmeeranaysiina dareertaayan cabdullaahi nuur aadan jeceelow iyo muxudiin xasan maxamed xusnin oo la qiib qaadaayeen maxamed salaad maxamed deeq iyo cadaani abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole ayaan mahanagaana barnaamijka ma bartaabigeliyaayeen raadiyaha warsan iyo garab walaa loo iskaaladaayeen ururka deegaan deedo iyo markaasan mahanagaana su-aalo dhextaalka haniin bandhikaayan hamiin walba ama haniin diyaariyaayan iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadirna mabaan ku mahanagaana su-aalo la weydiiyo xaafado hamiin walba tartamaayan godobaana mabaan mahanagaana ustaad abuubakar khaliif farsamaqan maxamuud gaabshaan mahadnage kaamilmaan maxamed cabdiraxmaan cabdulle malaleeng mahadnage iyo weliba bilaal hilaal sheekh sucaib odniga baro bulshada dhugunsadayaaka barnaamijka kula dareersiyaay sida facebooka pagekunu kalena ee warsan radio iyo website-ka live streamka hoose toose barnaamijka usu un kula dareersiyaay dhugunsadayaalka hantiina barnaamijkan barnaamij nimad reed kulmi doono dhammaantaan oo isku duuban oo sinle sidaasiyo nabadgeliyo ramadaan kariim iyo jadwalkii raadiyaha oo ninka eg waktigan ilaa beryeyd tumila masaaxir aabte una reed unka kulmi doogna hamiin fayle